بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها wuxuu baabu yahay in la iska reebo can itagawudi in lagu saxaroodo fii طariiqi الnaasi dadka waddadooda wa dillihim iyo harkooda wa mawaaridi ilmaa'i iyo meelaha biyaha loogu aroorayo wanaxwihaa iyo wixii la mida arrimahan waxaan ku soo marnay fii cumdati saalik waxaan ku soo marnay aadaabu qadaa'i اlxaaja markuu ka hadlayay waxyaabaha muxaramka ah ee aan la oggolayn waxaa ka mid ah qofka inuu ku xaajo guto ku xaajo guto dariiq waddo dadku maraan inuu ku saxaroodo xaaraam waay waxaa kaloo xaaraam ah meelay dadku harsadaan in lagu xaajo guto masalan geedo la harsado oo dadku ay harsanayaan socda musaafiriinta iyo maaragtay dad walboo sheekaysanaya geedaha waa lagu hoos sheekaystaa soo maha waxaa loo yimaadaa in lagu sheekaysto meelahaasi ayagana waa xaaraam in lagu xaajo guto meesha saddexaad waa meelaha loo aroorayo yacni biyaha ama ceelasha waddada loo marayo iyo barxadaha la fadhiisanaayo oo dadku ay ku suganayaan feelka ceylka ama ay ku waraabayaan ama ay doonayaan maaragtay xoolahooda inay ku waraabsadaan ceelka hareerihiisa ah meelahaasoo dhan ma bannaana in lagu xaajo guto waa xaaraamu qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiina kuwa dhibaaya gabdhaha mu'miniinta ah iyo ragga mu'minaadka bigayri ma اktasabuu waxaysan kasbanna ku dhibaaya faqad ixtamaluu waxay ximbaarteen buhtaanan been abuurad wa iman mubiinan iyo dembi cad min aladiya maxaa ka mid ah meelaha in lagu xaajo guto waxay ka mid tahay dhibaataynta dadka muslimiinta ee la dhibaataynayo وcan abi hurayrata radi allahu canh anna rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala wuxuu uhi itaqu laacinayn iska ilaaliya labada lacnada soo jiida itaqu laacinayn bimacnaa waa itaquu alkhaslatayn aljaalibatayn lilacna alkhaslatayni aljaalibatayni labada khasladood aljaalibatayn ee soo jiidaaya lilacnati lacnada iska ilaaliya qaaluu waxay yidhahdeen wama laacinaan rasuulka ilaahay waa maxay labada soo jiidaysa lacnadda qaala wuxuu yidhi alladii waa midka yatakhallaa ku xaajo gudanaya fii طariiqi الnaasi dadka waddadooda aw fii dillihim ama harkooda rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey baabu nahyi can ilbowli wanaxwi wuxuu baabu yahay in layska reebo kaadida iyo wixii la mida fi lmaa'i raakidi biyaha fadhiya in lagu kaadiyo can jaabirin radi allahu canhu anna rasuula اllahi salى اllahu alay slam nahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay an yubaala fi lmaa'i raakidi biyaha fadhiya in lagu kaadiyo nebigu waa reebay rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey waxaa loo reebaayana waa soo marna hadda ka horo khawfan min atanajus cabsiyaa waxaa laga qabaa biyahaas inay ku nijaasoobaan haddii lagu kaadiyo oo haddana lagu kaadiyo mar kale lagu kaadiyo markii dambe nijaasay noqonayaan xataa hadday badan yihiin biyahaas maadaama ay yihiin biyo fadhiya oo aysan ahayn biyo dhaqaaqaya rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyay waxaa laga soo reebayaa almaa'u lmustabxar biyaha badda ah badda iyo wixii bad la mida ayagu biyahoodu si kastoo loogu xaajo guto ma nijaasoobaayaa waa biyo aad iyo aad u badan haddana maca daalika dhaqdhaqaaqii socod way leeyihin baabu karaahati tafdiili اlwaalidi bacda awlaadihi calaa bacdin fi اlhiba wuxuu baabu yahay karaahiyada la karaahiyaysanayo tafdiili اlwaalid waalidka inuu fadilo ou saro mariyo bacda awlaadihi carruurtiisa qaar ka mida inuu ka fadilo calaa bacdin qaarka kale filhibati hibada dhexdeed inuu uga fadilo kanuu wax siinaya kanna ma siinaayo arrintaasi ma bannaano karaahiyadan karaahatu taxriim waay arrintan xaaraam waay maaha karaahatu tanziih can الnucmaan bni bashiir radi allahu canهuma ana abaahu ataa bihi rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam nucmaan bni bashiir waxaa laga wariyey ana abaahu nucmaan aabihi ataa bihi nucmaan ayuu wuxuu ula yimid oo u keenay rasuula اllahi sal ly slam rasuulka ilaahi bashiir wiilkiisa nucmaan uu soo kaxeeyo nebigu u keenay faqaala wuxuu yidhi aabbihii baa dhahaya bashiir innii naxaltu ibnii haadaa aniga wiilkaygan waxaan siiye buu yidhi ghulaaman kaana lii addoon aniga aan lahaa ayaan wiilkayga siiyey waan u hibeeyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kulla waladi akulla waladika naxaltahu midla haadaa carruurtaadoo dhan addoonkaanoo kale ma siisa nucmaan waa adiga addoon siiyey carruurtaada dhammaantood ma siisay faqaala wuxuu yidhi laa maya faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhaahday farjichu celi marka haddaadan carruurtaadoo dhan siinin ka celi halkii addoonka ahayd siisay nucmaan wa fii riwaayati faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam afacalta haadaa biwaladika kullihim carruurtaada dhammaantood ma u samaysay arrinkan qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi ittaquu llaaha ilaahay ka baqa wacdiluu fii awlaadikum awlaadiinu u cadaalad sameeya farajaca abii aabbahay waa noqday faradda tilka sadaqa sadaqadaasna waa celiyey sadaqadu aniga i siiyey aabba waa iga ceshtay buuri maxaa yeele nebigaa ku soo canaantay sala allahu calayhi wasalam wa fii riwaayati faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam yaa bashiir nebiga calayh salatu wasalaam wuxuu yidhi bashiiro alaka waladun siwaa haadaa ma leedahay walad aan nucmaan ahayn carruur aan nucmaan ahayn ma leedahay qaala wuxuu yidhahda nacam haa qaala wuxuu yidhi akullahum wahabta lahu midla haadaa dhammaantood mid walboo ka mid ah ma u hibaysay kaad nucmaan u hibaysoo kale qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam falaa tushhidnii idan aniga haddaba ha i markhaati gelin buy arrintaan ha ii markhaati gelinin faإnii anigu laa أshhadu kama markhaati kaco calىa jawrin dulmi iyo xadgudub aniga kama markhaati kaca buu leh nebi salى الlahu عalay slam wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku jirta wuxuu yidhi laa tushhidnii calىa jawr ha ii markhaati gelinin dulmi wa fii riwaayati أshhid calىa hada غayri arrintan qof aan aniga ahayn u markhaati geli ثuma qaala kadib wuxuu yidhi nebigu salى الlahu عalيه wasalam ayasuruka maku farxad gelinaysaa an yakunuu ilayka fi اlbiri sawaaءa xagga baarinimada inay kuu sinmaan ma ku farxad gelinaysaa oo ma ku farxaysaa qaala wuxuu yidhi bala waa ku farxayaa wiy rasuulka ilaahi dhammaan inay carruurtayda baariyaal ii ahaadaan qaala wuxuu yidhi falaa idan haddaba maya wy haddaad rabto dhammaan inay baariyaal kuu noqdaan qaarkood waxa ku gaar yeeli u sin carruurtaada siismada xadiidkan riwaayaadkiisa kala duwan halkaanuu noogu keenay alimaamu nawowi raxmat ullahi calayh wuxuuna xadiidku tusinayaa inaysan bannaanayn inuu waalidka carruurta u kala eexdo maxaa yeele mafaasid fara badanaa ku sugan hal jiho ayuu nebigu ka tusiyey sala allahu calay wasalam jihadaas waa maxay ma jeceshahay buu yidhi xagga baarinimada inay kuu sinmaan waalid walba waa jecel yahay soo maahan carruurtiisa dhammaan inay baariyaal noqdaan oo qof caasiya aan laga helin waa jecel yihin haddaad rabto inay dhammaan baarariyaalku u noqdaan adiguna cadaalad u samay laakiin sax ma ahan inaad dhammaanna baarariyaal inay noqdaan aad ka rabto qaarna aad u eexanayso arrintaasi waxay ku dhalinaysaa cuqdad waxay kaloo keenaysaa labadii walaalaha ahaa inay isnacaan ayagaa cadaawad isku qaadaya waxaad ogtihiin qisatu ikhwati yuusuf nebiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam uma kala eexan carruurtiisa uma kala eexan laakiin waxay ogaayeen wiilashiisu inuu si zaa'ida u jecel yahay yuusuf calayhi salaam waatay yidhaahdeen la yuusufu wa akuuhu axabu ilaa abina mina wa naxnu cusba ina abaana la fii dalaalin mubiin yuusuf iyo walaalkii ayaa aabbaheen xaggiisa loo jecel yahay bay yidhahdeen annagoo kooxa ayuu aabbaheen wuxuu naga jecel yahay yuusuf aabbaheen baadi cad uu ku sugan yahay bay yidhahdeen inna abaana la fii dalaalin mubiin aabbaheen baadi cad uu ku sugan yahay waa lunsan yahay cuqdadaasi maxay keentay inay ku tashadaan inay yuusuf ceel ku ridaan si ayaga wejiga aabbahood ugu khaali noqdo yakhlu lakum wajhu abiikum bay yidhahdeen yuusuf ha la dilo ama ceel ku tuura si wejiga aabbihiin uu khaalis idinkugu noqdo asaa hadda idinka hortaagane si uu idinkaga hor wareego haddii marka loo kala eexdo carruurta cuqdadaa imaanaysa naceebaa imaanaya taana waxay sababaysaa in waalidka ay cuqdad ka qaadaan ayaga dhexdoodana ay cuqdad kala qaadaan waana mafsado weyn waayo haddii marka carruurta wax la siinaayo waa in la simo rag iyo dumar culamada qaarna waxay leeyihin sida dhaxalkiyaa loogu simaya lidakari mithlu xadi lunhayeyn laakiin arrintaasu dhaxal waay sax ma aha taasi markii la joogo baabul irthi waayo dhaxalka laga hadlayo hadda laakiin waa hiba hibada waa ku simaysaa waa ku simaysaa wiil iyo gabarba mar walbama in lagu simaa waajiba waxay leeyihin culimmadu markay isku baahi yihiin in la simaa waajiba laakiin hadday kala baahi yihiin markaa sax maa yani laazim maaha inaad sinto kuma qasban maalan carruurta mid ka mid a reeruu leeyahay mid ka mida reer buu leeyahay midna reer ma leh ma lagu sinmayaa fi lcadiya ya siinmada ma lagu simaya mase waxaa loo eexanayaa midka reer ka leh midka reer kale mas-uuliyaddaa saaran midkan kalena iskaa bula waayo mas-uuliyad ma saaran marka kan in mas-uuliyaddiisa iyo culayskiisa la wadaago waa loo baahan yahay baabu taxriimi ixdaadi اlmarأaةi calىa mayitin fowqa ثalaaثaةi ayaami ila calىa zawjiha arbacaةa ashhuri وacasharaةa ayaam wuxuu baabu yahay xaaraamnimada ixdaadi اlmarأa gabadhu inay basaasato calىa mayitin meyd inay u basaasato fowqa ثalaaثaةi ayaamin saddex maalin wax ka badan inay xaaraamta waxaa laga soo reebaya ilaa calىa zawjiha ilaa ninkeeda mooyaane ninkeeda waxay u basaasanaysaa arbacata ashhurin wa cashra wa cashrata ayaam afar bilood iyo toban maalin waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra waa binasi lqur'aan can zaynab binti abi salama qaalad waxay tihi dakhaltu calaa ummi xabiibata zawji الnabiy salى اllahu calayh wasalam ummi xabiibaan u galay bay tihi xaaskii nebiga calayh salaatu wasalaam xiina twufiya abuuha abu sufyaan markii la oobsaday aabbaheed abu sufyaan ibni xarb fadacad waxay u yeertay biiibin fiihi sufratu khaluuqin aw gayrih iib ay ku sugan tahay sufratu khaluuqin aw gayrih khaluuqa waa iib laysku daray wey oo laysku dheehay sufraduna waa weelka markaa lagu soo shubayo lagu soo ridayo fadahanat minhu jaariyatan waxaa marsatay gabar lafdiga jaariya gabadha dhallinyarada waa loo isticmaalaa addoontana waa loo isticmaalaa lafduljaariya uma masad kadibna waxay marisay bicaaridayhaa labadeeda dhundhun ayay marisatay uma qaalad kadib waxay tihi wallaahi allaan ku dhaartay maa lii biibi min xaajatin aniga iibka waxdana kamali kayra annii samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul laakiin waxaan maqlay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo dhahaya fadahanat minhu jaariyatan macnaa jaariyi u marisay uma xabiibaa u marinaysa kadibna ayadaa waxay marisay bicaaridayha kadibna waxay tihi allaan ku dhaartay diib waxaajaa ka madiy laakiin waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yaquulu dhahaya cala almimbari mimbarka dushii ka dhahaya laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllaahi walyowmi اlaakhir xalaal uma ahan gabar allah iyo aakhiro rumaysan an tuxidda inay basaasato calaa mayitin meyd ay u basaasato fowqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badan ilaa calaa zawjin ilaa ninkeeda mooyaane arbacata ashhurin wa cashraa ninka waxay u basaasanaysaa afar bilood iyo toban maalin qaalat zaynabu zaynab waxay tihi uma dakhaltu calaa zaynab binti jaxsh kadibna zaynab binti jaxsh radia allahu canha oo xaasaskii nebiga ka mid ayaan u galay xiina tuufiya akuuhaa markii walaalkeed la oofsaday fadacat waxay u yeertay biiibin diib ayay u yeertay famasad minhu diibkii bay wax ka taabatay ka isticmaashay uma qaalad kadib waxay tihi amaa wallah maa lii biibi min xaajatin diibka wax xaajaa kama lihi kayra annii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquul laakiin waxaa maqlay nebiga calayh salaatu wasalaam oo dhahay cala almimbar laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir xalaal uma ahan gabar allah iyo aakhiro rumaysan an tuxidda inay basaasato calaa mayitin fowqa alaaثin saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin arbacata ashhuri wa cashra ilaa ninka mooyaane afar bilood iyo toban maalin ayay u basaasanaysaa muttafaqun calayh basaasida waxaa loola jeedaa alixdaad waxaa la yihahdaa waa tarku ziina ziinada iyo isqurxintoo laga tagaa ixdaad la yihahdaa fii luqati اlcarab gabadhu way ixdaaday samaynaysaa markii la leeyaha macnaheedu waxaa waaye waxay ka tegaysaa isqurxintii dhar qurxoodna qaadan mayso diibna marsa mayso catar barafuun iyo waxyaabaha udgoon ma marsanayso soomaalidu waxay yidhaahdaan asaayay u yaqaanaan gabadhaana marka laga dhinto waxay leeyihiin asaayay sidaa soo ma laakiin bidac fara badan ay sameeyaan markay asaayada sheegayaan kow mara gooniyaha loo xihaa oo waxaa leeyahay maradaas waa inay xidhato bidca wa marka labaad markay asaayada ka baxaysana dadka qaar waxaa dhaqan u ah in neef la gowraco gowracaasina asiga laftirkiisa sharci maaha xaaraam wa marka saddexaad qaarkood waxay sameeyaan gabadha waxaa la yidhaahdaa saliid ha marsannin qaarkood waxaa laga inay yidhaha qubaysannin waxaa sax ma aha waa ixdaadkii jaahiliyada kaas jaahiliyadu waxay samayn jireen gabadha markii laga dhinto waxay leeyihin ma qubaysanayso ma shallaysanayso saliid ma marsanayso wax walbay ka fogeynayaan muddo sanadayna saas ka dhigayaan ma ahan afar bilood markaasay markay ixdaadka ka baxayso waxay ixdaadka ka baxaysaa ayadoo xayawaankii soo agmara urkeeda uu la dhimanayo xayawaankii soo agmara urkeeda la dhimanayo yacni raa'ixada iyo shiirka ka soo baxaya awgeed waa qof ay dileen waayo intaas waxaa u dheeraa ayaga qolaa lagu soo xidhaya muddadaasna qolay ku xirnaane waa ixdaad uljaahiliya amaa diinta islaamku sidaa maaha ixdaadka sharciga ah gabadhu waxay iska teg waxay ka tegaysaa wixii lagu soo raacayo oo ragga indhahooda qabanaya oo ninkii arkaa uu isleeyahay gabadhaani waxay u sharaxan tahay guur ama waa guurdoon uu isleeyahay waxyaabahaasay ka fogaanaysaa dhar caadiya qaadanaysaa oo indhaha soo jiidayn barafuun iyo catar way ka tegaysaa laakiin way qubaysanaysaa saliiddu haddaysan carfayn saliidada qaar waxaa jira aad u carfa sida barafuunka oo kale ama catarada ka agdhow kuwaasi ma isticmaalayso saliidaan carfayn waa isticmaali kartaa saabuunnada qaar waxaa jira aad u carfaaya oo sida catarkao kale qofka uga soo uray ama uga soo carfaya kaana ma isticmaalayso saabuunnada caadiga way ku qubaysanaysaa muddadaas ay ixdaadka ku jirtana hadda ma bannaana in la doono ama loo bandhiga guur iyo wixii la mid ah ayadana ma bannaana inay isku bandhigto ama ay isku qurxiso waxa kale ixdaadka sharciga waa intaa wax ka dheeraada ma jiraan markay muddadaa dhammaysatana gabadhu waxaa u bannaan inay guursato afar bilood iyo toban maalmood markay dhammaysato baabu taxriimi bayci alxaadiri lilbaadi wa talaqi rugmaani walbayci calaa bayci akhiihi waalkhidbati calaa khidbati akhiih ilaa an ya'dana aw yarudda aw yurad يعني waa مغayر صيغة w إلا أن يأdنa أو يurad wuxuu baabu yahay xaaraamnimada bayc الxaadir midka magaalo jooga ah inuu u iibiyo lilbaadi midka baadiyaha ka yimid alxaadir waa reer magaalki waa kii magaalo jooga ah albaadina waa midka baadiyaha ka imaanaya waxaa xaaraama oo أxaadiiثa noogu imaan doonta qof magaalada jooga qof baadiye ka yimid oo badeeco soo safriyey inuu yidhaahdo anaa kuu gadaayo oo anaa suuqa ka warqabo arrintaas sharcan lama ogola sababta loo diidaa waxaa way ninkan baadiye ka yimid waxaa laga yaabaa badeecada uu sido inuu rabo maalinkaa inuu gato kadibna uu ka carraabo galabtii lacagtiisana uu qaato ninkii reer magaalkaa wuxuu leeyahy adiga magaalada kama warqabtid anaa kuu iibinaayo lacag fiicanna waa kugu iibinayaa badeecada waa la kala reebayaa maanta qeybaa laguu iibinayaa berrina qeybaa laguu iibinayaa taa waxay keenaysaa dadkii iibsan lahaa inuu ku qaaliyeeyo daci nnaasa xadiid waxaa jira nebigu leeyahy daci nnaasa yarsuqu allaahu bacdahum min bacd dadka ka leeha ilaahay qaarka qaarkood qaarka kaleo alla ka irsaaqaya ninkan maanta wuxu u baahan yahay wixiisa ha gato dadka muslimiinta ay suuqa joogana badeecadaasi u baahan yihiin ha ka gataa qof walbana dantiisuu gaaraayo amaa inaad ku qaaliyeyso dadka ee aad tidhaahdo anaa suuqa ka warqabo kuu iibinaayo ma bannaano wa talaqi rugbaanna waxaa la yidhaahdaa gaadiidka safarka ah ee soo socda ee badeecada sida in bannaanka looga hortago ee aad tidhaahdi suuqa badeecada aad geyso yacni waxaad leedahay iiga gado talaqi rugbaan waxaa way waa ka hortegaysaa markaasaa leedahay iga iibso matalan ninaa xoola soo safriyey intuusan suuqa soo gaarin ayaa waxaa leedaha neefkaan iga gad qofkan suuqii ma oga qiimaha neefkan joogana ma oga meeshaasi maxaa ka imaan kara in la khiyaanaa ka imaan karto qofkaan lagama hortegi karo waa inuu suuqa markuu taga laga gato waxaa kaloo xaaraama albayc calaa bayci akhiih maxaa laga wadaa albayc calaa bayci akhiih labada qof ee wax kala gadanaya inaad soo kala dhex gasho ayagoo beeci ku heshiiyey ma bannaano markay beeca ku heshiiyaan maalan qofkan badeecadii buu gatay waa la soo wareegay lacagtina waa bixiyey intay isla joogaan waxaa jira wax la yidhaahdo khiyaaru lmajlis intay isla joogaan labada mid walboo ka mida waxaa u bannaan inuu ka noqdo beeci waa u bannaanta ou yidhahdo badeecada iga celi lacagtaydana isii waa u bannaanta ayadoo marka isla joogaan haddaad soo dhex gasho ee kii badeecada gadaaya aad tidhaahdo ninkan waxa uu kaa gatay lacag ka badan anaa kaa siinaya ka celi arrintaasi ma bannaanta oo aniga isii ma bannaano laakiin haddii gorgoro keliya ay tahay waa baab kale hadday tahay keliya qof wax iska weydiinayo sheegaan meequu joogaa adigana inaad tidhaha meequu joogaa waa ku bannaan tahay waxa la diidayaa waxa waaye dad heshiiyey inaad soo dhex gasho wاlkhidbata calىa khidbati akhiih calىa khidbatihi alkhidba waa bikasri اlkhaa khaada waa la hoos dhigaya alkhudba iyo alkhidbana waa kala duwan yihin alkhudba waa maxay waa khudbada la jeediyo wa alkhidbana waa doonis gabadha la doonaayo wa ma bannaano inuu ku dul doono calaa khidbatihi walaalkii doonistiisa ninaa gabar doontay warku meel dhex uu maraya inaad ku soo dhex booddo oo aad tidhahda gabadha aniga ha lay siiyo kuuma bannaano shiiqa wuxuu ka soo reebay ilaa an ya'dana ilaa inuu kuu idmo maahan waad weydiiso waxaad tidhi nigo gabadhii aakhadkeeda ku jirtay waxaan rabaa inaad aniga igu wareejiso anaan rabaa inaan guursado markaasuu ku yidhi waa kuu oggola markaas waa kuu bannaan tahay ilaa saa kuu idmay ow yurad ama la celiyo gabadhaan ninkan gabadhi waa doontay laakiin waa loo diiday ow yurad saasuu ula jeeda asigaa la soo celiyey ehelkeedaa u diideen oo soo celiyeen waxaana la yidhi gabar lagu sii maayo ama ase ayadaa diiddaba oo waxay tihi ku dooni maayo ninkaasi hadda waa nin khadka ka baxay markaasina waa kuu bannaan tahay inaad doonato laakiin labadaasi haddaysan jirin heshiisna la gaaray ama isfaham uu jiro kuuma bannaana inaad soo dhex gasho arrintaana qaladaad inta badan dhacawa nin iyo gabaraa heshiinaya ehelku waa isku ogol yihiin ninkaasi nin ka jeeb weynaa imaanaya oo ka lacag badan markaasuu leeyahay anaa ayada dhan wada dahabka dhigaayo ehelkeedana intaasi intaasaan siinaya dadku maxay raacayaan haaliban haaliban lacagtay raacayaan ninkaa miskiinka waxaa leeyahay fii amaan illaah waa fasaxantaa iska tag meeshaas maxaa ka imaanaya cuqdada imaanaysa ninkan markuu ogaado ninkii hebela inuu asiga ku soo cidhiiriyo meeshaan nacaybaa imaanaya iyo xiqdi iyo in la kala fogaado arrintaasina sharcan xaaraamu can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sal ly slam an yabiica xaadirun libaadin nabiga calayh salatu salaam wuxuu reebay mid magaalo jooga inuu u iibiyo mid baadiye ka yimid waa reebay wa in kaana akhaahu hadduu doono walaalkii ha noqdo liabiihi wa ummi oo isku aabbay isku hooyo yihiin kan baadiyaha ka imaanaya walaalkaa isku aabbay isku hooyotiin hadduu raba ha ahaadee kuuma bannaana inaad u iibiso waa inaad tidhahdo badeecadaada gado laakiin inaad tidhahdo qaaliyaa lagugu gadayaa waa lagu kala reebayaa arrintaasi sax maaha way culammadu ku xidheen laba arrin ay ku xidheen waxay yidhaahdeen kow horta waa inuu og yahay qofkan io sheega arrintaasi xaaraam tahay marka labaadna badeecada qofkan uu sido waa inay tahay mid mujtamacu u baahanya baahiyaa loo qabaa matalan hadda quuto daruuriga oo kale raashinka oo kale soo baahi looma qabo dadku waa u baahan yihiin ninkii keena marka inay ascaarta iyo beecu muslimiinta ku qaaliyoobo waa nin dhib ka shaqeeyey walaalka hadduu yahay xataa arrintaasi geli maysid mana u iibinaysid وعan iبn cmr radي الlahu canهuma qaala wuxuu yhi qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wslam laa tatalaqw الsilac badeecooyinka ha ka hortegina xataa yuhbaطa biha ilaa la keeno ila اlaswaaqi suuqyada ilaa suuqyada xaggeeda loo soo dejiyo ha ka hortegina mutafaq عalayhi وعan iبn cabaasin qaala wuxuu yhi qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wslam laa tatalaqw rukbaan arukbaan waa gaadiidleyda safarka ee badeecada sida ha ka hortegina walaa yabi xaadirun mid magaalo joogan ayuusan u iibinin libaadin mid baadiye ka yimid ama reer baadiye ah faqaala lahu taawus taawus baa wuxuu ku yidhi maa laa yabic xaadirun libaad yani laa yabic xaadirun libaadin maxaa laga wadaa maada hore istifhaam waay maa waa istifhaam macnaha maxaa loola jeedaa waay laa yabic xaadirun libaadin su'aal waay qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas laa yakuunu lahu simsaara u noqon maayo dallaal simsaar waa dallaal wa soomaalidu dallaalay yidhaahdaa waa midka dallaalkaah wax kala iibiya u noqon maayo muttafaqun calayhi wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay an yabiica xaadirun libaadin walaa tanaajashuu annajshu waa maxay hadda ka hor annajshu waa soo marnay annajshu waxa waaye yani الزيادة في الزيادة في الثمن ممن لا يريد شراءها لعقتا أو للزيادية بضيعة لعقتا إن لكردي لكن يا كردينا يا قفا دونين إن أوقت مرة بينه يبصر وعرباتك إنه غالية وعرباتك إنه خيانة مثلا قفا موبايل قدنيه ninkii moobeelka iska lahaa iyo ninka iibsanaayo kan iibsanaya wuxuu yidhi labaatan iga sii kan kalena wuxuu leeyahay maya shan iyo labaatan aan kaa siinayo waa tusaale ninkan najsiga samaynaya wuu soo dhex gelaya markaasuu wuxuu leeyahay anaa shan iyo labaatan kaa siinaayo ninkii moobeelka raba muxuu ku qasban yahay lacagta inuu wax ku daro uu ku qasban yahay sooma hadduu moobeelkii rabo wuxuu ku qasban yahay inuu lacagta ziyaadiyo ninkaan dhahaya shan iyo labaatan anaa kaa siinayo waa beentii mar raba inuu wax gato laakiin wuxuu rabaa inuu u daneeyo ninkaan moobeellada gadaaya inuu u daneeyo oo lacag fiican helow rabaa kii marka wax iibsanayay markuu maqlo shan iyo labaatan wuxuu leeyahy anaa shan iyo labaatan ka haayee iga iibi moobeelka suusan uga baxsan ma la dhibaateeyen ninkaan mase lama dhibaateyn waa la dhibaateeyey qofkaan dhibaateeyana ma aha qof badeecadii raba xaaraam waayo arrinkaas najshi baa la yidhahdaa ma bannaana ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه وأتانا دل سوشا رحين أحد كين يوسن إيبين ولا الكي إيبكي يوسن كدل إيبسن ولا يخطب على خطبة أخيه دونست ولا الكي يوسن كدل دونين ولا تسأل المرأة قبرنا يسن ويديسن طلاق أختها ولا شهد فريتانك ولا شهد في الإسلام إلا فره يسن ويديسن لتكفأ سي أرغته ay u gedisato ayada maa fii inaa'iha waxa weelkeeda ku jira wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku jirta nahaa rasuulu llahi sal slam can talaqi talaqi rukbaan gaadiidka in laga hortay nebigu waa reebay wa an yabtaaca almuhaajiru midka muhaajiriga inuu u iibiyo liacraabiyin mid acraabiyana nebigu waa reebay muhaajirigu muxuu yahay muhaajiriintu asalka hadda reer magaalkay ahaayeen dadka magaalada madiine joogay ahaayeen marka qofkii magaalo joogay yuusan u iibinin liacraabiyin wa an tashtarida almar'atu wuxuu kaluu nebigu raabay inay gabari u shardido yacni gabari inay shardiso talaaqa ukhtihaa walaasheed furriinkeeda inay shardido ninbaa wuxuu rabaa inuu guursado markaasay leedahay waa ogolahay laakiin waxaa shardiya inaad heblo furto heblo inaad furto macnaheedu waxaa waaye haddee waxaad weelka uu ridi jirta aniga ii soo rog waay waa mid uu nebigu leeyahay litakfa'a maa fii inaa'iha si ay u soo rogato waxa weelkeeda ku jira waxa weelkeeda ku jira waa wix ayada la siinaayo inay ayada qaadatee rabtaa middaana la furo oo daaqadda laga saaro ma bannaano inay dalbato ama ay shardi ka dhigto wa an yastaama rajulu wuxuu kaluu nebigu reebay ninka inuu gorgoriyo calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoradiisa inuu ku dul gorgoriyo gorgoradan laakiin waa midda marka heshiis la gaaro waa waa la kala gorgorinaa waa la kala gorgorsanaya laakiin isfahamaa jira wanaha nebigu wuxuu reebay can inaj najshi waan soo marnay watasriya wuxuu kaloo nebigu reebay in neefka la gaaxiyo atasriya gaaxin baa la yidhahdaa soomaalida macnaha waxaa laga wadaa neefka xoolaha ah ayaa caanaha lagu daynaya markii la rabo in suuqa la geeyo dadka dadka khiyaanada sameeya la yimaada wuxuu rabaa neefkan inuu iibiyo maalan waa neef ariya waa gaaxinaya caanihii ayuu ku daynayaa ma laga lisaaya caanaha haddii caanaha lagu daayo neefkaasi naasihiisa caanaha ka buuxaya markii suuqa la geeyo asagoo sidaasa muxuu u ekaanayaa neef caano badan oo caano badnaanshaha u dhashay oo dhanka caanaha aan lagu gaarin oo neef wanaagsana u muuqanaya waa loo tartamaya si loo kala iibsado meeshana maxaa ku jira khiyaanaa ku jirta neefkan caanaha waa lagu baajiyee ma aha neef sidaa u dhashay ayadana xaaraam waa sababta loo xarimana waa alqarar waalkhiyaana khiyaanaa ku jirta buyuucda muxaramadaa bay ka mid tahay متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد لا يبيع بعضكم على بيع بعض قاركين يسن إيبين قارك كلا بيع عودا ولا يخطب يوسن دون على خدمة أخيه ولا لكي دون دوشة إلا أن يأذن له إلا إن إدمم مويان متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد المؤمن مؤمن أخو المؤمن مؤمن كلا ولا الكيور فلا يحل لمؤمن قف مؤمن حلال وما أهن أن يبتاع إنه يبسدو على بيع أخيه ولا الكي بيع إنه كدو يبسدو حلال وما أهن ولا يخطب مدون على خطبة أخيه ولا, ولا الكي دونستي يوسن دوني حتى يدر إلى أكتغه حتى يدر وبمعنى حتى يدع ويترك إلى أكتغه رواه مسلم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين